بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقل رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnay barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay haweenkii ugu khayrka badnaa ama dumarka muslimiinta kuwa ugu mudan in lagu daydo waxaynan insha allahu tacaala maantana soo qaadan doonnaa mid ka mid ah haweenkaas oo taariikhda baal dahaba ku leh gabadhan waxaa la ydhahdaa haajara magaca aabbaheed lama garanayo walow la dhaho waxay ka soo jeedaa dhulka masar oo masar bay u dhalatay waxaana la tilmaamay inay ahayd gabadh amiirada oo qoyskeeda iyo reerkeedu ay ahaayeen dad boqorro ah oo ka mida dadkii ka talin jiray ee madaxda ka ahaa dhulka masar gabadhani waxay u gacan gashay oo ay adeega u noqotay saara saarana waxay ahayd haweenaydii uu qabay nebi ibraahim calayhi salaam sidaynu la soconno nebi ibraahim daadiisu way weynaatay oday buu noqday waayeela saarina sidoo kale iyaduna islaam bay ahayd ma dhalaysa waana carruur dhalaynin dabadeedna saare ayaa waxay aragtay gabadhan u adeegta ee haajaro la dhaho waxayna doontay in odaygeeda nebi ibraahim calayhi salaam in uu farac yeesho oo uu ubad u dhalo dabadeedna waxay u bandhigtay gabadhan la dhaho haajara inuu guursado marka nebi ibraahim wuu guursaday gabadhan haajara uurna way u qaaday kadibna markay uurka qaaday bay saari hinaastay oo masayr baa ku dhacay masayrkaasina wuxuu keenay inay isafgaran waayaan oo ay hadallada qaar isdhaafsadaan ilaa markii ugu dambaysay ay umushayba haajari wiil yar oo la dhaho ismaaciil wiilkana wuxuu ahaa wiilkii curad ee nebi ibraahim calayhi salaam uu dhalo magaca ismaaciilna waxaa la dhahaa waxa weeye macnihiisu waa ducadii la aqbalay oo waa kii ilaahay aqbalay ee ilaahay uu dhegaystay oo isma markaynu idhahno ma ishma waa luqadda cibraaniga ee yahuuddu ku hadashee macnaheedu waa samica oo kale iilna waa allah oo kale marka waa kii ilaahay uu dhegaystay ama uu ajiibay ee uu maqlay dacwaddii iyo ducadii nebi ibraahim uu ku ducaysanayay markuu waayeelka uu noqday isagoo rabbigii ka baryaya inuu ubad u dhalo marka wiilkiisiina ismaaciil buu u bixiyey waxyi baa marka nebi ibraahim u yimi faraya in uu xaaskiisa haajara iyo ilmahan yar iminka dhashay ee radiica ah ee dharabta yaalla ismaaciil labadooduba in la qaado oo la geeyo beytka xaramka magaalada barakaysan ee makay meesha iminka ay tahay wuu kaxeeyey marka wuxuuna geeyey waadiga lama degaanka oo biyo iyo baatoon aan lahayn oo aanay dhiri ka bixin oo meel kulula oo saxaro ah oo aanay cidiba deganayn noolaba ma kaa dhowo aaggaas subxaana allah dabadeedna intuu reerkiisii dhiga halkaa xaaskiisiiyo ilmihii yaraa ayuu ka dhaqaaqay markaasii haajare ka daba orado oy tidhi xaggaad nagaga tegaysaa waa meeshan aan biyaha iyo baadkaba lahayn waa meeshan lama degaanka ee saxaraha ah ma meeshan buurahan sidan ah ma waadigan iyo togan baad nagaga tegaysa nebi ibraahimu muu jawaabin waa iska sii socday kadibna haajara ayaa waxay tidhi allahu amaraka bi haada ma ilaahay baa sidaa ku faray nebi ibraahimu nebi ibraahim wuxuu ihi calayhi salaam nacam haayo ilaahay baa i faray sidaa kadibna waxay tidhi gabadhii muuminadda ahayd ee ilaahay ku kalsoonayd haajara calayha salaam waxay tidhi idan laa yudayicuna haddaba haddii ilaahay uu ku faray sidaas ilaahay haddaba annagana nama dayacayo oo nama luminayo wuuna arsaaqayo iimaan weyn baa marka halkaa ka muuqda iyo tawakul iyo tala saarasho nebi ibraahim waa dhaqaaqay buurtii buu ka gudbay kadibna gacmihiisu sare u taagay isagoo baryaya rabbigii subxaana wa tacaala wuxuu dhahay nebi ibraahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربي وحدك يي ehelkayga iyo durriyaddaydii waxaan dejiyey meel waadiya tog ah oo aan lahayn beer iyo biyo toonna meel lama degaana wey cinda baytika almuxaram beydkaaga xaramka agtiisana ah oo beydka xaramku wuu jiray nebi ibraahim ka horba culimmada qaar waxay dhahaan ciddii ugu horraysay dhistaba malaa'ig bay ahayd kuwo kalena ay dhahaan maye nebi aadam iyo wiilkiisii shiit ibnu aadam ayaa dhisay kacbada iyo beydka xaramka markaa way burburto way baaba'day laakiin seeskii iyo aasaaskii meeshii laga dhisay way jirta sidaa darteed buu nebi ibraahim wuxuu leeyahay cinda beytika almuxaram beydkaaga xaramka agtiisa ayaan dejiyay reerkayga rabbanaa liyuqiimu asalaa rabbiyow si ay salaada u ogaan baa halkaa aan u dejiyey buu yidhi fajcal afidata min annaasi tahwii ilayhim ee ka yeel quluubta dadka bani aadamka qalbiyadooda kuwa ay usoo iishaan xaggan ay usoo leexdaan oo jeclaadaan jacayl ku abuur quluubta dadka si ay u jeclaadaan makaankan iyo booskan xaramka ah ee wanaagsan warsuquhum kuna arsaaq min athamaraati lacallahum yashkuruun midhahaaga iyo risqigaaga ku arsaaq waxay mudan yihiin inay ka mahadiyaan ducadaasuu nebi ibraahim calayhi salaam uu ku ducaystay kadibna waa iska dhaqaaqiyo dhulkii shaam ama falastiin meeshii uu ka yimi ee reerkiisii kale ay degganaayeen ee saare ahayd ayuu qabtay halkaana waxaa lagaga tegey haajara oo ahayd gabadh umula ilmo yaroo radiic ah oo iminka dharabta saaran ayaa lagaga tegey haajari wixii yaraa iyo jidcinka u haysatay ama ahaa sahaydeedii way cabtay oo biyihii iyo way isticmaashiyo cunto wixii ay heli karaysay kadibna biyihii way dhammaadeen markay biyihii dhammaadeen ayay haraado oonbaa qabatay haajara iyo ilmihii yaraa laftigiisiiba dabadeedna haajari waxay bilowday inay ilmihii yaraa kaga tagto meeshii waadiga ahayd iyadoo ka cabsatay macnaha inay indhaheeda ku fiiriso ilmo yaroo gaajoonayo ay dhashay kadibna waxay fanatay oo ay fuushay buurtii ugu dhoweyd oo ahayd buurta safo la dhaho buurtii bay fuushay hareerahay eegtay bal haddaynay cid aragto ka agdhow meeshan oo ay u qayladhaan dirsato xaggaasay egta bari iyo waqooyi koonfur iyo galbeed dhan kastaba fiiris markay cid weyday bay haddana ka soo hoobatay oo way soo daadegtay waadigii bay ku soo noqotay dabadeedna way guclaysay halkaa wax yar bay guclaysay sida qof daalan bani aadamku markuu daalan yahay ay u guclayso oo kale u guclaysay markaasi haddana waxay fuushay buurtii kale ka soo horjooday oo marwo ahayd sidiioo kale hareeraha fiiris cidba way arki weyday haddana way soo daadegtay waadigii bay timi sidii qof daalanba marka haddana guuclaysa ibnu cabbaas wuxuu yihi radia allahu canhu nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam halkaas ayay ka timi sacyiga la sacyiyo ee la gucleeyo bayna safa waalmarwa labada buureeda safiya marwa xilligii xajka iyo cimrada oo ay ka mid tahay arkaanta iyo rukniyada ugu waaweyn ee islaamka ama rukniyada ugu waaweyn ee xajka ciddii ka tagtaan aanay xajba lahayn subxaana allah toddoba jeer bay meeshii or oroday marba haajari cidna way arki weyday ilaa markii ugu dambaysay buurtii marwe iyadoo taagan ay maqasho cod deetana waxaa isku tidhi iyadii laftigeedii nafteedii bay la hadlaysaa sah sah sah aamus haddaa aamus way is aamusiisay marka markay aamustayba waxay maqashee codkii malagga way soo dhaadhacday marka oo waxay timi meeshii ilmaheedii yaraa uu joogay malaggiibaa markaa taagnaa oo baalkiisii ama lugtiisii wuxuu ku dhuftay dhulka markaa biyaha kasoo burqaday meeshii biyaha ka yimi il biyo ah baa samaysantay biyihiibay dul fadhiisatay way cabtay ilmaheediina way cabsiisay malaggiibaa la hadlay wuxuu yidhi ha werwerin hana walbahaarin ilaahay idinma dayacayo ilmahan yaree iminka dharabta saareed haysatidna isaga iyo aabihii baa dhisaya kacbadan iyo beydkan xaramka kadibna malaggii waa iska tegay markaa haajari waxay samaysay biyihii meesha ay kasoo burqanayeen ee kasoo baxayeen ishii ayay hareeraha ka aastay oo ciiddiibay soo qaato waxooga godkiiba afkeeda yaraysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanay haajari aanay zamzam samaynin macnaha biyihii aanay isu keeninoo ciiddii iyo carradii iyo wixii intay soo qaaday aanay meesha ilyar ka dhigin meeshaasi waxay ahaan lahayd webi dareera ayay noqon lahayd buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam isla xilligaa waxaa ag marayay magaalada maka qabaa'ilo ka yimi dhulka yaman oo ka soo qaxay oo ahaa carabtii degganaan jirtay dhulka yaman oo saylil carab ayaa ku dhacay qabaa'iladii carbeed ee degganaa reer yaman xadaaradoodii maxaa ku dhacay waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala uu burburiyey markii ay kibreen kadib meel biyo xidheen ah oo saylil carab ka waynu garanayna oo ta aayaadka qur-aanka fii suurati sabab ay ka warramayaan biyo xidheen weyn bay lahaayeen biyo xidhinkaasi markii uu dumay ayaa carabtii dadkii yaman degganaa waxay bilaabeen inay qaxaan oo qolaba meel bay u qaxd waana meesha carabtu inta badan ay ka yimaadeen marka qabaa'il reer jurhum la dhaho oo soo qaxayba waxay marayeen magaalada maka hareeraheeda kadibna cirkay eegeen oo waxay arkeen shimbiro duulay shimbirihiiba waxay dhaheen shimbirahaasi waa kuwii tilmaami jiray in ay biyo jiraan meeshaas laba nin bay direen oo sahan ah shimbirihii meesha ay ku xoonsaneeyaan bay yimaadeen waxay ka heleen gabadhan yar iyo ilmaha yar ee ay dhashay ee dharabta ku haysato iyo biyo ceel biyo ah dabadeedna labadii nin baa noqday oo qabaa'ilkii reer juruhumka ahaa ayay ku laabteen oo waxay dhaheen ceel biya baanu heln qabaa'ilkii juruhumiyiintu way yimaadeen magaaladii maka gaar ahaan meeshii ceelka zamzamka uu ahaa bay yimaadeen dad waxoogaa akhlaaq lebay ahaayeenoo dee way ka qaadi kari lahaayeen gabadh yaroo miskiinada oon tamar saa u badana aan lahayn ee laakiin inay akhlaaq iyo edab lahaayeen baa meesha ka muuqata oo way ka idan dalbadeen oo waxay dhaheen gabadh yahay biyaha kan ma kula cabbi karnaa iyo ma degi karnaa meesha iyaduna keligeed bay ahayd oo waxay u baahnayd cid ay weheshato haabay tidhi waxay dhaheen biyahaasaanu cabbaynaa annagu deegaankanna waanu degaynaa irsaaqadaada ama wixii aada cunaysay iyo cuntadaadana annagaa kuu diyaarinayna bay ku dhaheen way soo dhoweysay markaa ceelkii biyihii zamsamka ahaana sidaasaa loo degay waa dadkii ugu horreeyey markaa degay magaalada maka taariikhda inta la yaqaan marka qabaa'ilkii markii ay degeen ee ay muddo ka soo wareegtay magaaladii waxoogaa way yaro camiranta oo dee qabiil dhan baaba soo degay subxaana allah nebi ismaaciil markii uu yaro kurayga uu noqday ayaa waxaa yimi aabbihii nebi ibraahim calayhi salaam oo wuxuu riyo ku arkay inuu ilmahan biraynayo isagoo gowracaya buu riyo ku arkay riyada nebiyaduna waa xaq waa waxyiga qayb ka mida weeye riyooyinka nebiyadu nebi ibraahim magaaladii makuu yimi wiilkii yaraabuu markaa uu foorariyey ama dhabarku uu seexiyey dabadeedna mindidii buu ku qabtay isagoo doonaya markaa in uu gowraco markuu qadaadka saa uga mariyey ayuu alle subxaana wa tacaala wuxuu ku fideeyey oo uu ku badbaadiyey ruuxdii nebi ismaaciil calayhi salaam wan weyn wan markaa weyn buu ilaahay ku badbaadiyey subxana wa tacala neef xoola ah ayuu markaa ilaahay uu ku badbaadiyey waana meesha ulixada iyo udxadu ay ka timi ee dadka muslimiintu ay weli dhaqanka geliyaan salaada ciidda udxada kadib nebi ismaaciil calayhi salaam magaaladii maka ayuu ku koray luuqadii qabaa'ilkii halkaa deganaana wuu wixii ay ku hadli jireen buu markaa uu ku hadlay luuqadii afka carabiduu bartay marka marka isaga asalkiisu ma aha nebi ismaaciil carab laakiin waa mustacrib waa la carabaysiiyey qabaa'ilkii markaa meesha deganaaba waxay ka heleen wiilkan gabadh bay markaa u guuriyeen jurhumiyiinta muddadaas markaa ayaa waxaa geeriyootay haajara calayha salaam haajara mar wakhtigaas magaalada makay ku geeriyootay haajara markii ay dhimatay waxaa sii farcamay oo sii tarmay nebi ismaaciil calayhi salaam oo u bad badan dhalay ilaa labiyo toban wiil baa la dhahaa ayuu dhalay ujeeddadeennu maaha inaynu ka sheekayno qisadii nebi ismaaciil ama qisadii nebi ibraahim waxay ahayd inaynu ka warramno haajara gabadha muuminadda ahayd ee ilaahay tala saaratay oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ugu abaalguday inuu taariikhda baal dahaba kaga qoro oo muslimiinta dunida ku noole malaayiinka ahiba xajka iyo cimrada marka ay gudanayaan shaqadii ay qabatay gabadhaasi ayaynu weli qabanna oo inaga sacyiga bayna safa waalmarwa safiya marwe dhexdooda waa taa la guclaynayo ee la soconayo haddii aynu intaa kusoo gunaanadno taariikhdii haajara inta laga yaqaano waxaa jirta sidoo kale dadka ahlulkitaabka la dhaho ee yahuud iyo kiristanku had yo jeer ale weerar bay ku qaadaan nebiyada iyo dadka saalixiinta ah taas oo ay maslaxado ay ka leeyihiin ama dana shaksiya qof kastaaba uu ka leeyahay yahuuddu gaar ahaan waxaynu naqaanaa in nebi ibraahim calayhi salaam laba haweene uu lahaa oo saare iyo haajare ay kala ahaayeen oo midba wiil ay dhashay saare waxay dhashay nebi isxaaq haajarena nebi ismaaciil bay dhashay marka wasaknimadii najaasadda yahuudda waxaa ka mid ah inay nebi ismaaciil ku tilmaamaan sida kutubtooda ku qoran waxay ku tilmaamaan inuu dameer yahay walciyaadu billaah waxaa kaloo ay dhaleeceeyaan hooyadii dhashay ee haajare la odhan jiray ayagoo had yo jeer ale farta ku fiiqo oo dhaha gabadh addoommada bay ahayd taariikhdu maanta waxay ogaatay in aanay gabadhaasi ahayn gabadh addoommada ee ay ahayd gabadh amiirad ah oo ka timi dhalasha ahaanna ka soo jeeda dhulka masar kadibna waxa ay u gacan gashay qaab addoonnimo ah saara oo dee xaas u ahayd nebi ibraahim marka nebi ibraahim maxaas ahaan buu u guursado xaas bay u ahayd mise addoontiisii bay ahayd taasu ma aha innaga shaqadeenna waayo qofka muslimka waxaa u bannaan inuu guursado addoontuna way u bannaantahay ninka muslimkaa diinta islaamka iyo diimihii naga horreeyeyba calaa kulli xaal weerarada ay soo qaadan yahuud waxaa ka mid ama waxay ka been sheegeen waxay dhaheen ciddii la gowracay ama dabiixii la bereeyey muu ahayn ismaaciil ee wuxuu ahaa isxaaq oo waayo marka la dhahayna waxay isugu biyo shubanaysaa maadaama yahuudda ama reer bani israa'iil ay ka soo jeedaan nebi isxaaq ay farcankoodii ay yihiin waxay dhaheen ciddii ilaahay loo hibeynaya wuxuu ahaa isxaaq laakiin kutubtooda tanaaqudaad ama wax iska hor imanayo fara badan baa ku jira waxay marina leeyihiin ciddii ugu horreysay ee nebi ibraahim uu dhalay ismaaciil buu ah oo curadkiisii buu ah isagoo gaboobay oo waayeelah saddex iyo toban sannadoodna wax ubad ah muu lahayn isaga mooyaane saddex iyo toban sannadood kadib ayuu isxaaq dhashay calayhi salaam kadabna waxay dhaheen kutubtooda meelo kale nebi ibraahim wuxuu u bireeyey ama uu gowracay oo uu doonay macnaha inuu gowraco wiilkiisa kelida ah wiilkiisii alibn alwaxiid wiilkiisa kelida ah markaa waxaad isweydiisaa hadda gaalka kiristanka ah ama yahuudiga ahow wiilkeebaa keli ahaa ila nebi ismaaciil isaga curadkii ahaayo saddex iyo toban sannadood inuu ka weynaa adaaba sheegay subxaan allah keebaa markaa keli ahaa xilligiisi dee ismaaciil baa keli ahaa marka cidda la gowracay ismaaciil bay ahayd laakiin maadaama ay bedeleen kutubtoodii ay ay ku sameeyeen taxriifin waxay ka dhigeen meeshii ismaaciil uu ka qornaabay isxaaq ku qoreen subxaan allah marka waxa weeye iyaga laftigoodii baa kutubtoodii tanaaqudaad iyo wax iska wada hor imanaya ay ka buuxaan ayagaana ah inay ka jawaabaan waa kuma cidda kelida ahaa ee uu lahaa nebi ibraahim calayhi salaam wiilkiisa kelida ahi wuxuu ahaa ismaaciil isagaana ahaa kala gowracay diinta islaamku ama qur'aanka iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay si toosa u sheegeen ciddii la gowracay nebi ismaaciil buu ah oo qur-aankaabay ku qoranta alle subxaana wa tacaala markuu ka warramay in nebi ismaaciil la gowracay oo ilaahay markaa uu ku fidiyeeyey neefkii xoolaha ahaa ayuu wuxuu yidhi aayaddii ku xigtay wabasharnaahu biisxaaqa nebiya min asaalixiin markaasaan haddana ugu bashaaraynay nebi isxaaq oo isaguna ahaa nebi saalixiinta ka mida marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ciddii la gowracaynay ahayd nebi ismaaciil laakiin nimankaasi maadaamay cunsuriyiin yihiinoo kutubtoodiina ay bedeleen carabtana ay colaad iyo waxoogaa ay jirto halkii markaa ismaaciil uu ku qornaa bay ka dhigeen isxaaq intaasan insha allahu tacaala kusoo gunaanadeenna wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu